bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal meel baad joogtaan kusoo dhawaada warka subax ee radio muqdisho qodobbada ad ku dhegeysan doontaan waxaa ugu waaweyn wasaaradda boostada isgaarsiinta xukuumadda federaalk soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay go-itaankii internetka iyo fijignaanta loo baahan yahay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani oo kormeer ku taga dhisme loogu talagalin xarumo loogu dhigo xafiisyada dowladda gobolka mudug iyo garoonka kubadda cagta cawaale dhismihiisu heer gabagabaha marayo mas-uuliin ka tirsan koonfur galbeed oo ka qaybgalay tababar ku saabsan dowlad wanaagga iyo dimuqraadiyadda oo loo qabtay qaar ka mid a bulshada magaalada baydhabo xarumaha waxbarashada iyo xanaanada agoonta degmada xudur oo laga deyrinayo kuwaas oo ka mid noqday goobihii danta guud ee ku burburo dagaalada sokeeye ee dalka abaalmarin oo la guddoonsiinayo dhallinyaro kasoo shaqeeya sidii maamulka magaalada colombos iyo golaha deegaanka u ogolaan lahaayeen in aadaanka salaada bannaanka laga maqlo iyo xiisada maraykanka iyo shiinaha u dhexeysa oo ka dartay kadib tallaabooyin ay qaadeen labada dhinac
coronavirus waa cudur safmareen ah oo kusii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
subax wanaagsan mar kale waa talaado taarikhdan waa sideed labaatanka bisha toddobaad sanadka labada kun iyo labaatanka u diyaargarooba qodobada ay dhegeysateen oo faahfaahsan madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa kormeer ku taga dhismaha loogu talagalay in xarumaha looga dhigo xafiisyadaha dowladda ee gobolka mudug iyo garoonka kubadda cagta cawaale oo dhismihiisu heer gabagabaha marayo madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa warbixin ka dhageystay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda mudane maxamed cabdiraxmaan dhabancad iyo gudoomiyaha gobolka mudug cabdiradiif muuse nuur oo madaxweynuhu uga warbixiyeen xarumaha kormeerka ee ku tegay xarunta dhismaha dowladda waxaa loogu talagalay in xafiisya u noqoto inta badan hay-adaha dowladda gobolka mudug sida gudoomiyaha gobolka iyo qaar kamid a wasaaradaha dowladda waxaana qorshuhu yahay in dhowaan dhismahaasi lasoo dhammaystiro sidoo kale madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani waxa uu kormeer ku tahay garoonka kubadda cagta cawaale madaxweynuhu waxauu ku dhexlugeeyay garoonka si uu arko qeybaha kala duwan ee garoonka oo dhismihiisu uu socdo garoonka kubadda cagta cawaale waxaa si kumeel wanaagsan u maraya dhismihiisu waxaana madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dan uu sheegay in ay dowladda ama dowlad goboleedka puntland ay dhamaystirayso dhismahaasi si dhalinyarada soomaaliyeed loo siiyo fursadaha isboortiga kala duwan wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay go-itaankii internetka ee fijignaanta loo baahan yahay iyadoo haatan qeybo kamid a internetka uu soo laabtay wariyayga xasan abuukar cali xasan beedhabo ayaa warkaa inoo faahfaahinaya
qadka internetka ah ayaa dibi ugu soo laabtay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kadib markii si kumeel gaar ah loo xaliyey ciladii jirtay oo sababtay inuu internetka go-o lix iyo labaatankii juuna labada kun iyo labaatanka saacadu markay ahayd tobankii iyo soddon iyo sideed daqiiqo oo subaxnimo oo barqa ahayd iyada oo wixii markaasi ka dambeeyey ay wasaaraddu fartay shirkada adeega internetka bixiya inay sida ugu dhaqsiyaha badanna ay u xaliyaan cilada islamarkaana wasaaradda lasoo wadaagaan hadba meesha ay wax marayaan shirkadaasi delcom oo soomaaliya wakiil uga ah xariga internetka ee iceland africa ayaa waxa ay wararku sheegayaan in warbixin ay soo gaarsiisay wasaaradda ku sheegtay in iyaga oo kaashanaya eesii ay u suurto gashay in ay dib u soo celiyaan adeega internetkaasi ku meel gaara ka hor intaa ay soo gaarsiin daaweynta koox caalami ah oo ka caawisa hagaajinta cilada ku timid qadka taas oo ah meel xeebtan u jirta toddoba iyo labaatan kilomitr shirkadu waxa ay sheegtay in xariga uusan go-in balse uu soo gaaray dhaawac haatan loo xaliyey si kumeel gaara wasaaradda boosta iyo isgaarsiinta iyo teknolojiyadda caalamiga mudane cabdi canshuur xasan ayaa waxa uu u mahadceliyey shirkadaha dadkum hormuude iyo shirkadaha kale ee dadaalka ay ku bixiyeen in lasoo yareeyo muddada uu internetku ka maqnaan karo hawada inta ka horeysana uu ku dadaalayeen in ay internetka dib u soo celiyaan iyaga uu adeegsanaya dayax gacmeed si aysan caqabad uga iman adeegyada ka tirsan ama ku tiigsan internetka wasiirka wasaaradda boosta iyo tiknoloji ayaa waxa uu ugu baaqaya shirkadaha bixiya adeega internetka inay taxadar dheeriya iyo heegana muujiyaan maalmaha soo socda inta ciladan laga wada xalinayo si uusan hakad u gelin adeega ay bixiyaan dhinaca kale waxa uu wasiirku sheegaya in arrintani ay muujinayso baahida weyn ee magaalada muqdisho iyo guud ahaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ay u qabaan in la helo xargoo kale oo internet si looga badbaado inuu gebi ahaanba go-o internetka marka ay hal ku timaado sababtoo ah waa wax dhici kara inay cillado ku yimaadaan xargaha badda hoosteeda mara balse dalalka kale aan la tabin maadaama ay haystaan kuwa kale wasiirka wasaaradda booste waxa uu sheegay oo kale uu intaasi ku daraya in dalkeenna uusan kabsan karin qadka internetka oo uusan ka maarmin maadaama ay ku tiirsan yihiin adeegyada bangiyada xawaaladaha isku xira telefoonada dibadda iyo gudaha waxbarashada warbaahinta adeegyada dowladda sida baasaboorada iyo wixii lamida sidaasi daraaddeed ayaa laga maarmaan ay tahay in dadaal dheriya loo galo sidii loo heli lahaa internetka taasi uu hadla si ku meel gaara markaasi u shaqaynaya xasan abuukar cali warbaahinta qaranka muqdisho
mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka qaybgalay tababar ku saabsan dowlad wanaagga iyo dimuqraadiyadda waarta oo loo qabtay qaar ka mid ah bulshada magaalada baydhabo wareega siraajir sheekh isaaq ayaa warkaan nooga soo diray baydhabo
tababarkan oo lagu baran doono dowlad wanaagga dimuqraadiyad waarta iyo hogaaminta wanaagsan oo socon doona muddo laba maalin ah ayaa waxaa si wada jira usoo qabanqaabiyey macadka doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo aisa iyo ururka mutadawicinta dhallinyarada soomaaliyeed ee sohiva furitaanka tababarka waxaa kasoo qaybgalay wasiiro xildhibaano xubno ka kala socday maamulka gobol iyo degmo wakiilo ka kala socday ururada bulshada rayidka haween iyo dhallinyaro ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay cabdulaahi muuse cali oo ka socday ururka mutadawiciinta dhallinyarada soomaaliyeed ee loo yaqaano soyva waxaana uu faahfaahiyey tababarka muddada uu socdo waxyaabaha lagu baran doono dadkanta fadhi oo mas-uuliyiin xildhibaane iyo wasiire iyo maayarka magaalada iyo kandoq iyo madaxweynaha mayba la baahaya mar walba intii laga dadaala silin horumarsiin lahay dowladda dowlad la-aan walma socdo marka ma ballanbaahaya intii la isku kaashado sidii dowladda macnaha horumar ka sameeyay lahayti qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha tababarka oo iyaguna dhankooda ka hadlay goobta ayaa ka rajeeyey tababarka muddada labada maalin uu socon doono inay ka faa'iidi doonaan waxyaabo aada u fara badan oo la xiriira hogaaminta wanaagsan iyo sidoo kale dimuqraadiyadda brogaraamka geekiniska koyne oo ee dowlad wanaagga iyo dimuqraadiyadda dowlad wanaagga waliba waa cadaalad isinaan dowlad wanaag haddii cadaalad isinaan la hela dowlad wanaaga la deere haddii la waayo dowlad wanaag mala deero dowlad wanaag wali la ree cadaalad isinaan qofka inuusa cadaalad helo usa seedo koro may la raayo use aan dacwoodo koro ee meeli may la raayo use ee maxkamad jarta automatically madii usa dacwooda cadaalad ha helo
haddii wali jirtee dada mucaarad ee wala ree dadna muxaafid wala ree haddii se lan fiiri dadka mucaaradka keliya wali la diiday mucaarad wala burburiyow yo la diide laakiin mucaarad wala dhisow markasta dowladdan baahanta mukumaaramaas sababtoo eh walaagay ada qalad iyo la faday in la kiin sheeg haanas iyo haanas dowlad wali ka alana ini baalamartiya la faday mooshii dowladda edab doronta haan qaladiya la diidahay marka dowladda haan iyo haan wali ka faylahaytay ini si isi isiya weel marka madaas wali nagadaase walaay wala dimuqraadi eh lanka markaas hogaanka hayan isku toosiya walaay leen sheeg wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed cumar axmed aadan iyo gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada baydhabo yuusuf bare macalin ayaa iyaguna dhankooda la dardaarmay ka qaybgalayaasha tababarka inay ka faa'iidaystaan muddada labada maalina uu socon doono maxay ahto sharci dejiyaal iyo sharci fuliyaal sharci dejiyaalka ama sharci dhowrayaalka waxaa waaye baarlamaanka iyo golaha wasiirada oo guddiga fulinta ah iyo wala erow judiciary judiciary waa yacni maxay ahto cadaalad ama maxay ahto garsoor sidiidaas mudday la hela yaa haddana dowladdii qodobada iyo surmaasa marka sidiida way la faday coordination inay lahaadaan yacni for example wali sharci oo baarlamaanka habaasgare yacni habaasgare hoob wasiire effective eh oo unfuliyaana oo khibrad an la hayno oo aqoon an la hayna meel rogaan good governance ma lahelaw haddaan usoo noqo mawduuca geedi wanaagga iyo leadershipka
xarumaha waxbarashada iyo xanaanada agoonta degmada xudur ee gobolka bakool ayaa laga deerinayaa kuwaas oo ka mid noqday goobihii danta guud ee ku burburay dagaalada sokeeye ee dalka soo maray haddaba warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa xudur inoogu soo diray waryahayga maxamed xasan cabdiraxmaan xaruntan oo burburka weyn ka muuqda waxaa la dhisay laba kun iyo toddobadii waxaa loogu talagalay in lagu xanaaneeyo waxna lagu baro caruurta aqoonta oo noloshooda iyo waxbarashadooda cid kafaala qaada aysan jirin waxay ku taallaa duleedka magaalada xudur waa dhismo ballaaran oo ka kooban qolalka jiifka qaybta waxbarashada qaybta cuntada musqulo masaajid iyo meel bannaan oo loogu talagalay in caruurta ay ku cayaaraan waana xarunta keliya ee agoonta lagu xanaanayn jiray degmada xudur ee gobolka bakool laba kun iyo toddobadii ilaa laba kun kow iyo tobankii iyadoon meel kale looga soo duulin ayaa la bilileqaystay waxaana laga qaatay albaabadii dariishadihii jiingadihii iyo alwaaxadii ku daboolnaa xitaa masaajidkii ayaan waxba loo reeban oo aad u jeedaan burburka ka muuqda ma ahan oo keliya xarumaha dhacaya boobka loo geystay kuleejka ee dhammaan xarumihii danta guud ee bulshada loogu adeegi jiray ayaa la boobay taasoo ugu wacnayd qarankii oo dumay waxayna qayb ka tahay nidaam la-aanta dalka soo martay xaruntan waxaa dib loo dayactiray laba kun toddobiyo tobankii xilligaas oo deegaanadan ka dilaacay xanuunka cudurka shubanbiyoodka waxaana lagu karantiilay bukaanadii uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka hase ahaatee mar labaad ayaa dib loo burburiyey oo xitaa dhagxaantii laga qaatay dhul ahaan id qabsatay oo sheeganaysa ma lahan waxay u baahan tahay in dib u dhis lagu sameeyo loogana faa'iideeyo carruurta agoonta ah oo alle ka sokow cid u maqan iyo ceel u qadan midna aysan jirin dhallinyarada waa kuwa mar walba bedeli kara bulshada una horseedi kara horumarka iyo kasoo kabashada dhibaatadii lasoo maray cali aadan axmed iyo xuseen diyaad waxay ka mid yihiin dhallinyarada magaalada goobjoogna u ahaa boobka loo geystay goobaha danta guud ee bulshada loogu adeego waxayna nagu weheliyeen kormeerka maanta aan ku tagnay xarunta kolleejka ee ku taala duleedka magaalada xudur dhibaatooyinkii deegaanada ku jaray ama isbadbedeladii dagaalaya saameey xaruntan aada aragaha ay toosan burbursan xaruntiya hayti ah habooqani un o rajo kulen mustaqbaliyan ani la hela ani la dayactiro dhammaystirinto hatana umati diblanka ka adeega inkastoo weli culeysyadii caqabadoogii walkumada jaran hatana xaruntii weli sidii waa lafaaj ee dhul haangmay la wareegnay mal dhisana sidiitiyaw laakiin walaagii dhismooyinka albaabi iyo daboolle iyo sarta saaranaaya lagu furday kabacdi burburka kanisan aragahaytangu qayb fiyaw majarta laakubilaw musqulo ilaa masaajidka meel fiyaw majarta qayb walba oo bahalo kumad hayta xataa derbeja burburi marka habooqani so-oo una at least xaruntii dhulsha iyo xaalsha si uneeyay in la socon oon ogaan xaruntan xarun noocaas ee waxaa burburtiyo mustaqbalkana hoobiya helayatar faylanagala korta meelweli bulshada lanka adeeg dhibaatooyinka wadanka sidee kumad hay tahay xarumo intii la burbursado hatana dhulshoba la degi jari marka tangaatamayka faylata dhulsha ilaa yatadhantaabsaday malaa sidiitisu laakiin dhismooyinkii iyo daboolkii iyo albaabadii dariishadoogii walaagasadha ku dhabahi ma algaajeelkii weynyi masaajidka xataa wal fiiqidi sisan ogdin may waa kuleetin xillo hore la dhisay marxalada adagaha maari xilla weli hataa may haayay ardayba madhakada jartay arday jiifadaasi iskoola haayay marka marxaladoogii wadanka hamariya koleeya saameey xitaa xilligii lamaada kuntumiilitin aftarsha may bulshadan nhaytay xarunta oo may buu aha karantiilka xilligii oo koloorihii eeridan ku dilaacay may haytay xarun karantiila hayti xilligaas naftarje shaqayaasi midna hataa way daayactiri lamaada kuntumiiliti i dhatan may buu aha dhibaatooyinka insan araga haytan tumi toddobadii dhatan ayaa ka dhiidi may buu aha kolley burbursingi burbur kale oo dhismooyinkii kale caadiya isku teegiin laakiin may buu aha tarniil male ilbaab male dariisho male ganjeel male guud ahaan may buu aha eedan burbursingi sacalisiin sheegi may buu aha dhulshay nadiif waaye lahatantiya tuku horaa may buu aha lahaansho ani la erimale laakiin hooba si kasii dareera may dhiyaase intii may buu aha shiido nafturjo la gaadada
abaalmarin ayaa la guddoonsiiyey dhallinyaro soomaaliyeed oo kasoo shaqeeyay in sidii maamulka magaalada colombos ee dalka maraykanka iyo golaha deegaanka ay u golan lahaayeen in aadaanka salaada bannaanka laga maqlo waryahayga deeqastoona ayaa warbixintaa nooga soo diray nooga soo dirtay maraykanka
xaflada abaalmarin lagu guddoonsiinayo dhallinyaro ka shaqaysay sidii loo ogolaan lahaa in aadaanka salaada bannaanka loo soo saaro gobolka ohaayo ayaa lagu qabtay magaalada colombos waxaa soo abaabulay maamulka masjidka alraxma oo ah masjidka aadaanka loo ogolaaday maamulka masjidka ayaa ku ammaanay dhallinyaradan inay qabteen howl dhanka diinta iyo bulshada labadaba qiimo weyn u leh ayna mudan yihiin in lagu dhiirageliyo howlaha ay bulshadooda u hayaan xafladii abaalmarinta oo ay ka hadleen dad badanna waxay u dhacday sida tan waxaa xaflad u guntan tahay inaynu u mahad celinno tiimkii ka soo shaqeeyey arrintan inay dhacdo oo haddaanay iyaga ahayn aysan dhacdeen waa tiimka halkaa inoo fadhiya oo uu hogaaminayo looyarkanaga ismaaciil iyo dhammaan inta garbihiisa macnaha fadhida weeyaan
waxaa weeye qofka binu-aadamka ahi dhammaanteen waa noolahay danaheena gaarka waa qabsanaa laakiin waxyaabaha soomaalida ka maqan waxaa ka mid a danta guud in loo istaago ee runtii aad baan u bogaadinayaa ee walaalaheenna u istaagay dhallinyarada u istaagtay inay arrintaas hirgeliyaan oo ka shaqeeyaan ereyo ku filan oon ku idhaahdo xaqiiqdii adeega muhiimadda uu leeyahay adeega bulshada uu masaajidka u qabto waa mid aan xaqiiqdii lasoo koobi karin middaas annagoo ku baraarugsan waxaa waajib naga saaran yahay wixii kaalin ahoo bulshadu masaajidku ay ku caawin karto oo ay ku taageeri karto sida hadda arrimaha amniga iyo jidka iyo safetyga gaadiidka iyo laga hadlay inaan gacan ka geysano waxaan rabaa inaan idiin sheego oo had iyo jeer aan la jiifan laho cirada ay ka soo bixisay dadkii yaraa intan masaajida joogto ilaahay dee maarata culamada ku waxay mooyaane inta badan gacannaguma jiraan soomaaliya hurdada ka kaca
waxaan ku noolnahay dhulka walba ah wadan wanaagsan oo waxaan ku noolnahay runtii waxyaaba badan suuragal ka yihiin oon wadamo kale suuragal ka ahayn oo shacaa'irteena islaamnimadeena anaga u labisan aan ku ku dhex shaqaysano ku noolnahay nabadgelyo ku joogno masjidkii koowaad aniga aan garanahay ogahay oo inta dhulka laga bilaabo la dhisay masjiduraxmu ah waa masjidkii koowaad haddana taariikhdii kale oo maaragtay caalami ahna waa galay waa masjidkii koowaad oo maaragtay kii koowaad oo gobolkan laga adimo wallaahi weli ma arkin intaa masaajid la fadhiistay masaajido badan ayaa la fadhiistay wax ka bixiyaa sometimes markaasna wallahi waa masaajidka culimo inta aan la fadhiisan si wanaagsan wax noola qabteen masaajido badan oo hadda aan rabin inaan magacaabo ayaa jiro mar alle markaa u tagna inay dhahayaan maxay tahay waxaa wadi hadeer waa wax runtii aad ugu faraxsannahay magaaladeeni annagoo joognaa inaan aadaan maqli karno markaan eriyadaas marayno dad kale ajnabigana markay maqlaan xitaa runtii saameyn fiican inuu ku lahaanayo ay masaajidka u imaanayaan su-aalo badan weydiin karaan ay rabaan inay ogaadaan diintan iyo waxay tahay hal ka mid oo markaan wada dareemayna waxay tahay haddii dadku uu hagaago waxaa hagaagahaya deegaanka waxaa hagaagahaya dhismaha waxaa hagaagahaya amniga waxaa hagaagahaya wax soo saarka naftigiisa iyo beeraha maxaa yeeley intaba waxay ku xiran yihiin hagaaga bulshada deqasona colombos ohaayo
halkaa warkaa ka dhageysanaysaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markaana akhbaaraadka dibadda xiisada u dhexaysan maraykanka shiinaha ayaa ka dartay kadib tallaabooyin ay qaadeen labada dal xiriirka shiinaha ee maraykanka ayaa sii xumaaday waayadan iyadoo toddobaadkii horena ay xaaladdu cirka isku shareertay markii labada dalba ay xireen qunsuladaha midka midka kale ku leeyahay magaalooyinka ku yaala shiinaha iyo maraykanka dowladda maraykanka ayaa martay in shiinaha uu xiro qunsulada uu ku leeyahay magaalada howsan waxaana wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ay sheegtay taas oo loogu leeyahay in la ilaaliyo hantida aqooneed iyo xogta gaarka ee maraykanka beijing ayaa iyadana dhankeeda ku jawaabtay inay amartay in la xiro qunsuliyadda maraykanka uu ku leeyahay magaalada ee dalkaasi shiinaha xiisada cusub waxa ay kusoo beegmaysaa sidoo kalena xili laysku diyaarinayo doorashada madaxtinimo dalka maraykanka bisha nofembar ee sanadkan dhaceysa oo ku leelamaya madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ku-xigeenkii hore ee jo biden dhegeystayaal warkeysu waxaad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana waa nag intaas